b s magaalada muqdishona waxaa soo gaaray wefdi ay kala hogaaminayaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo siciid deni kuwaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ammaanka ayaa aada loo adkeeyey ka hor xilliga soo gaaritaankooda magaalada muqdisho waxaana la xiray wadooyinka iyo isu socodka wadooyinka u dhexeeya madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha soo dhoweyntoodana waxaa ka qayb galay xildhibaano oo ka kala socda labada aqal ee baarlamaanka oo qaar ah ka mid ah ay saxaafadda kula hadleen gudaha garoonka diyaaradaha waxaana hadalladoodii ka mid ahaa shirkan runtii waa lagu ballansan yahay waana la wada hadli doonaa waxaan rajaynaynaa wax khayrqaba inay ka soo baxaan ummadda soomaaliyeed u wanaagsan xal u noqda barnaamijka doorashooyinka xal u noqda xilligan kala guurka in ay noqoto laysla jaan qaado sidaasaan rajaynaynaa waxaan kula dardaarmi lahaa odayaasha inay aadaan dariiqa ugu habboon ee waddanku uu isagoo wada socda dadku midaysan yahay ay hal dariiq ku wada aadi lahaayeen kaasaan dhihi lahaa waa inay aadaan taasaana lagama maarmaan in la aado odayaasha wada hadlayaan u daynaynaa laakiin dabcan waa la wada hadli doonaa ma aha in ay wax waliba dhan yihiin marka waa la wada hadli doonaa waxaa maanta farxad noo ah inaan soo dhowaynayno madaxweynayaasha dowlad goboleedka jubbaland iyo madaxweynaha dowladda puntland oo soo dhowaynta ay ka soo qayb qaateen dadweynaha muqdisho uunu kala harin baarlamaanka labada gole xukuumadda gobolka banaadir iyo dhammaan barbaarta gaashaaman aad iyo aad baan arrintaas ugu farxsannahay aad iyo aad baan arrintaas ugu farxsannahay waxaan leennahay soo dhowaada ku soo dhowaada caasimaddii dalka soomaaliya waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala walaalka halkan loo imaanahayo inuu noqdo mid mino dhalo oo lagu guulaysto soomaali weynna waxaan leennahay soo duceeya isagay soomaaliya midnimadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii iyo wadahadalkeedii iyo soo dhowaynteedii iyo isdhexgalkeedii uu maanta u bilowdo shirarka hore ee dhuusamareeb n iyo dhuusamareeb tu aad bay u fiicnaayeen dhuusamareeb triina waxbaa ka soo baxay wixii ayaga ahaun baa la saxayaa insha allahu tacaala oo aad loo saxayaa fikirada ay jubbaland iyo puntland qabeen iyo xisbiyada maxaa la yidhahdaa madasha qaranka iyo axsaabta kalete ee mataqaanaa ka maqnayd unbaa laisu keenayaa iyo fikirka aqalka sare uu qabay iyo fikirka golaha shacabka wuxu dhan baa laisu keenayaa soomaaliyana insha allahu wax qayr qabaan halkan ka rajaynaya insha allahu faataxada iyona ku soo kaalmayaan leenahay somaali weyn meel kastoo joogtaan aad baa umahadsanta waxaan rabaa inaan idiin sheego halkan waxaan u nimid maantay annagoo ah xildhibaannada golaha shacabka iyo aqalka saraba inaan soo dhoweynno labada madaxweyne dowlad goboleed ee puntland iyo jubbaland oo u yimid xamar in ay salka u dhigaan arrimihii doorashooyinka ee laga hadlayey ee looga soo hadlay dhuusmareeb marka waxaan rabnaa annaga dadka aan matalno ee soomaalida ah waxaa waaye waxay ka daaleen wax allaya wixii dhibsi ah wax allaya wixii dagaal ah dadku waxay aad u jeclaysteen oo waayahan ay soo dhowaynayaan inay maqlaan farriimo nabadeed inay maqlaan dad isku soo dhowaanaya inay maqlaan dad ka wada hadlaya arrin hore u jirtay oo ay rabaan inay ka heshiiyaan marka waa soo dhowaynaynaa arrintaas insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in dee ur loo bixin doono arrimihii doorashada ee saldhiggiisii koowaad ee ka soo bilaabatay dhuusmareeb trii wixii hadda dhiman oo jira inay laga wada hadlo wixii ziyaado ku ah meesha laga saaro wixii qalloocan la beddelo ayaa muhiima waxaan kaloo rajaynaynaa madaxweynayaashan in laga faa'iidi doono hooshii dowladnimada waa dheeraatay madaxweynihii waxaa ku dheeraaday brime ministerkii magacaabidiisii muddada caadada ahayd oo soddonka maalmeed ahayd waa ay dhaaftay mar kastay foosha muddadii loogu talagalay ee dhaaftana dee cunuga dhalanayana dhibbay ku tahay qofka dhalayana hooyada dhalaysana dhibbay ku tahay dee ay ku biirin doonaan xooggooda in la helo brime ministerkii waayo dee brime ministerka loogama maarmo arrimaha dib u heshisiinta ee dalka ka socda iyo arrimaha doorashooyinka marka hore waxaan dadweynaha soomaaliyeed ee magaalada muqdisho jooga uga mahad celinaynaa soo dhowaynta ay u samaynayaan walaalahooda ka imaanaya puntland iyo jubbaland ayagaiyo wafdiga la socdaba intaa kadib runtii waxaan is leeyahay shirka dhuusamareeb saddex kow iyo labo intaba way joogeen laakiin saddexay ka maqnaayeen haddii joogi lahayna waxaan is leeyahay waxaa soo baxay wax la mid ama wax sii wanaagsan aan ka soo bixi lahaa marka maadaama doorkaas ay ka maqnaayeen hadda waxaan is leeyahay hadday isu yimaadaan waxaan filayaa in soomaali loo wada nexi doono maxaa yeelay soomaaliya danteeda waxay ku jirtaa doorasho wakhtigeeda ku dhacdo doorashada wakhtigeeda ka dabamartaana waxyaaba badanay sababi kartaa marka waxaan isleeyahay hadday isu yimaadaan ee la wada fadhiisto qolo walba doorkeeda inay qaadato ayaa muhiim waxaan ku tali lahaa kii wax kor u waday iyo kii ka diidanaaba wax dhexoo maslaxad soomaaliyeed ku jirta inay isugu yimaadaan maslaxadda soomaaliyeedna waxay ku soo aruurtay doorashada xarig isudhiibka ah mar walba waxaan isleeyahay aniga xarig isudhiibka halla ilaaliyo intaasaan aad iyo aad maaragtan aan kula talinaya madaxweynayaasha labada maamul ee puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi deni iyo mudane axmed maxamed islaan ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka soomaaliya u fadhiya sida safiirada maraykanka u k sweden midooda yurub iyo weliba talyaaniga kulankaas ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana diiradda lagu saaray xaaladda dalka iyo doorashada labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo kow iyo labaatanka madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wafdiga labada madaxweyne waxa uu xalay casho sharaf ugu sameeyey madaxtooyada soomaaliya iyadoo la filayo in maanta oo arbacaha ay shir saddex geesooda wada yeeshaan mas-uuliyiintaani wixii warar oo ka soo baxa shirkaasna barnaamijyada dambe ayaad kula socon doontaan haddii uu eebaydmo haddana waa warbixin kale oo uu noo soo wariyahayaga magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta ee maamulka jubbaland ciidamadan sida gaarkaa u tababaran ayaa la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan howlgallo ay wadaan ciidamada daraawiishta ee maamulka jubbaland kaa oo ka dhanna xarakada al-shabaab oo iyagu ku sugan qaybo fara badan oo ka tirsan jubbooyinka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ciidamada la hadlay ka hor inta uusan safar ugu soo ambabixin magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in laisku furi doono magaalooyin dhowr ah sidoo kalena ay ciidamadani qaadi doonaan howlgal ka dhan ah deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin gaar ahaanna ay ku doonayaan in laisku furo deegaano ka tirsan jilib iyo kismaayo sida uu yidhi oo hooyooyin iyo aabbayaal labaduba ay ku dayacan yihiin al-shabaab ay dhan walba u diideen idinkoo dhallinyaro maanta u badan waxaan rajaynayaa howlgalkaasi inuu ciidankaani afmadow iyo isu furo kismaayo idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo kismaayo labadaba inaan isku tashanno oo innagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii laydin siiyey tijaabisaan shaqada laydiin diray aad fulisaan aanan isla garanno saacaddan laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay midaan rabno inaan dhulkeenna ku xoranno nimankaana aan waddanka kaga xorayna haddii ilaahayna howlgalkaasoo diyaar uma tiidin
axmed madoobe ayaa ciidamadan u sheegay inuu kala qayb qaadan doono dagaalka laakiin laga maarmaan ay tahay in ciidamadu ay ka marnaadaan qabyaalad iyo niljeclaysi maadaama looga baahan yahay inay ilaaliyaan dishibiliinka ciidannimo waxaan idinku iman doonaa jiidda haddii ilaahayidhaah kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaaddo meesha ugu horraysa wax ka dhacayaan intaana waan idinka ballanqaadaya aan ku sawirroon ku dulqaadanno waxaa dadkeenna aynu u tarayno waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meelgeynaynin oday iyo hebel baa iyo kana sidan aanayna qofna meelgeenaynin waxaan soomaalinimo ku weynay wax meel kale kuma helayno aan iyada ilaalinno oo aan dadkaa u gargaarro oo hawshaa aan qabanna haddii ilaahay idhaah maanta laga bilaabo lama odhanayo dugsigii iyo qoladii dhiboog ahayd iyo qoladii tababarka ku jirtay waxaa tihin ciidan magaca leh ciidan waxa ugu muhiimsan waa amarkala qaadashada iyo dishbiliinka labadaa inuu ilaaliyo haddii ayna amar qaadasha jirin waad aragtay bahashan quraanshada ay guuraysa isdaba socota say u socota hal mid baa istaagi way wada istaagaysaa wax soconaya male innagu cod dheer ba wax isku maqashiinaya iyagu cod dheer waxba iskuma maqashiinayaan haddana saasay kala dambayntooda u jirtaa amarka in la kala qaato iyo in la ismaqlo iyo in dishbiliin ciidanku u lahaado yaa waxay ka muhiimsan tahay qofki inuu geesi yahay iyo inuu wax walba tariyo inuu wax walba yahay intaas taasaa ka muhiimsan ugu dambayntii madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu ciidamada u sheegay inay dhaqaaqaan oo ay gaaraan deegaanka la yidhahdo janaay cabdalla oo ay hadda ku sugan yihiin xarakada shabaab halkaasna ay ku wada hadli doonaan sida uu yidhi markuu ka soo laabto safarka oo muqdisho ku soo gaaray waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada haddii kala dambayn la-aan ay jirto waxaa la yidhahdaa kala dambayntu labiyo toban qof oo debdemis ah dab kacaya hadday u yimaadaan labiyo tobankaa qof si fudud bay dabki ku demin karaan laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sidaala hala demiyo waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo midna biyo ku shubo midna ciid ku shubo midna dhar ku shubo dabkaas inuu sii ololaa laga yaaba laakiin labiyo tobankaa qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub halkaa saane halkaa saasne si fudud bay ku demin karaan taa markaa aan sidaa ugu xisaabtanno waxaan isugu iman doonaa janaax cabdalla haddii ilaahay idhaah hadalkan hadalka xiga janaax cabdalla aan ku kulmaynaa haddii ilahay idhahdo iyadaana ku wada hadlaynaa markaasaan idinkala hadli doonaa maxaa jira say wuxu jiraan xaaladda ka warrama xaggeen u soconnaa maxaan samaynaa saasaan yeelaynaa haddii ilahay idhahdo ballanteennu safarkaan markaan ka soo noqdo haddii ilaahay idhaahdo iyo janaac cabdallaan ku kulanno oon idinku imaado intaasaan dhigayna ma aha markii ugu horeysay oo madaxda maamuladu gaar ahaan kuwa jubbaland ay tababar u soo xiraan ciidamo la doonayo inay ka qayb qaataan dagaalka ay kala horjeedaan xarakada al-shabaab oo sanooyin fara badan ku sugan islamarkaana iyagu ka taliya qaybo fara badan oo gobolada jubbooyinka ka tirsan waxaana ciidamadan hadda la tababaray ay yihiin kuwo ka duwan ciidamadii hore marka loo eego tababarka loo soo xiray iyo inay u dhammaystiran yihiin dhammaanba agabyadii ay u baahnaayeen oo uu gaadiidka dagaalku ka mid yahay cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho